qiimaha dhegaystayaal markan kusoo dhowaada barnaamijka hambalyadu iyo heesaa waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
kusoo dhowaada mar kale dhegaystayaal barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo dhambaalka ugu horreeya markiiba haddaan soo qabto anigoon sugaynin waxa uu naga soo gaaray hooyo duniyo cali cabdi iyo khatrooh cabdi aadan sahro cabdi aadan maryam cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiim cabdi aadan waxa dhammaantood iyagoo isku duuban oo reer cabdi aadan ah ay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo ay gabar igu dhalatay afartii bishii january hadda uunan kasoo gudubnay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka gabadhaas waxaa loo bixiyey taaliyah maxamed colaad waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar ducada waa xaggiina waa taana u duceynaya taaliyah iyo weliba hooye naciimo taaliya waxaan leeyahay allaha kaa dhigo tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda nacimana waxaan leeyahay umashii isxambaarta allaha kaa dhigo
casho taaniya taalamada waxay naga soo gaartay hooyo jamiile isaaq rooble ee dumadiina xasan fiidow naciimo colaad xasan hani colaad xasan tahliil colaad xasan cabdixakiim colaad xasan maryan colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan shamse barre colaad haaruun barre colaad maxamed barre colaad cumar barre colaad iyo faarax barre colaad farxiyo barre colaad iyo luul cabdulaahi xasan axmed cabdulaahi xasan iyo ugu dambeysta cumar cabdulaahi xasan waxaana ay kala joogaan dhammaan muqdisho finland sweden austria iyo germany waxaana ay jecel yihiin inay u taaniyeeyaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan gabadha ugu dhalatay afartii bishii janaayo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee loo bixiyey taaliya maxamed colaad xasan waxaanay leeyihiin taaliya soo weynow noqotii waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay dhambaalkan caasho waxa uu nagu yimid cabdikariin macalin hureyre iyo waxay yidhahdeen cabdiweli macalin hureyre iyo ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre iyo maxamed macalin aweys iyo mawliid macalin daahir iyo ikraan aweys axmed iyo injineer cabdirasaaq maxamed xasan ilyaas sheekh axmed jaamac iyo aamine sheekh axmed jaamac waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan cayduruus sheekh axmed iyo nimco khaliif jeelle oo gabray ugu dhalatay deegaanka budbud waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey adno waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena adno waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaato oo waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta anigan amiin ayaan u raacinayaa bal heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahim haddaad soo qabatay waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa maxaa dumar dheer tahoo dushaada laygugu shubay waxaan kuu daba socdaa mar walba kuu daydayaa oo aan daalka u maraa waa heesta miyaa dadka iga xigtaa iyo codkii fanaanka cabdirasaaq anshax
maxaan kugu doortayo waanigu kugu dayn karay dareenka maxay igu shiday maxaad dumar deertaho dushaada la iigu shubay maxaad dumar deertaho dushaada la
waxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa warintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa warintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa wixii aad ii dirtaba maxaan dadeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu daray wixaan ka kaa dalbado maxaa buuraa ku dagay wixii aan kaa kaa dalbado maxaa buuraha ku daday kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daday wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu daray wixaan ka kaa dalbado maxaa buuraha ku dagay wixii aan ka kaa dalbado maxaa buuraha ku daday ku dada oo oo ku dada maxaa buuraha ku daday
waa tahay miyaad dadka iga xigta iyo fanaanka cabdirasaaq anshax intaas haddaanu ku dhaafnay ibraahinu dhinacii dhambaalada mar kale dhinacaga dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo aamino xuseen wadaaje iyo aabbe xuseen maydhane iyo ilmo xuseen maydhane iyo maxamed xuseen maydhane gurey iyo ismahaan xuseen maydhane iyo cabdulla xuseen maydhane iyo cabdirashiid xuseen maydhane iyo cabdiqani xuseen maydhane iyo saamiye xuseen maydhane iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed shaafi sidiiq aadan xidig badri cabdulaahi ibraahim khadar cali warsame axmed yaasiin sheekh xasan ismaaciil maxamed maxamed bucul dumaale ku magac dheer iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxiin nuur gendhe iyo sacad maxamed daahir dhammaan qoyska reer xuseen meydhane ee asxaabtu waxay jecel yihiin tahniid inay halkan uga diraan amaal xuseen meydhane iyo injineer cabdiqaadir saleemaan cabdi umeyrkood uu ka qabsoomay boorama waxaanay leeyihiin ducadu xagga nameerkiina allaha ka dhigo mid idin hooseeda guur kheyr qaba aamiin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa soo qoray liibaan maxamed sharwac oo degan magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo meher aan u dirayaa buu leeyahay muniir maxamed ducaale wuxuu ku magac dheer yahay muniir aqaa iyo marwadiisa qaaligaa buu yidhi samiira cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada kualalambuur ee dalka maleysiya waxaan leeyahay buu yidhi gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax arooskiina soo dedejiya buu leeyahay waxaan idin rajaynayaa inaad noqotaan lamaanihii isku waaro ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waxaa taaniga diraya hooyo xabiibo cali axmed hooyo xalowi cilmi nuur busteeyo maxamed warsame aabe xaashi xiirey samatar cabdi xaashi sibriye galad daahir sibriye xaashi xirsi sibriye bashiir cabdi xiirey iyo waxay yidhahdeen cabdiweli maxamed iyo aweys maxamed eedo shukri daahir guuleed cali mahad maxamuud guuleed dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay taaniid gaarsiiyaan arwaax xaashi xiirey iyo farxiyo cali karar oo wiil uu ugu dhashay guruceel waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdixaafid waxaan leenahay cabdixaafid noqo kii soo weynaada waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dhambaalkan tahniyadda ahna waxaa diraya dhammaan reer indhacadde geesood oo kale ah aadan faarax sabaad falasdiin iyo sidoo kale caasho canab maryan barni hinda xaawo cali iyo sidoo kale cabdi dhammaantood waa ilmo indhacadde geesood iyo sidoo kale muraayad abshir xajiin waa la yidhi iyo sidoo kale deeq indhacadde geesood iyo maxamed indhacadde geesood iyo qaasim sheekh suleymaan maxamed iyo maxamuud sheekh suleymaan maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka kanada kenya soomaaliya iyo meelo kale waxay tahniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cabdi maxamed xaaji xirsi iyo marwadiisa nasrah indhacadde geesood oo meherkoodu ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan degmada galdogob soddonkii bishii disembar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin meherkiina allaha ka dhigo midkii idiin horseeda guur waara oo aad u aydaan ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag heesta kale haye heesta xigta ee aan soo qabanayo waa heestaan ku dhegeedu yahay damiirka anaa iska leh waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdifataax mukhtaar marka dhamac laga dadiyo dhaxaanta bisoo galo anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba korka dhamac laga dadiyo dhaxaanta bisoo galo anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba anigu doog horan qaba waxaan dulu siridnayniyo berlaxawsiima tago dabuubkuma saaqmi karee jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba oo jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba waxaan duluc siridnayniyo berlaxawsiima tago dabuubkuma saaqmi karee jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba oo jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa walla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga i daran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iska liib damiirkaan iska liib oo damiirkaan iska liib waan karaa dambaysana waan xeshaa alla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga i daran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iska liib damiirkaan iska liib oo damiirkaan iska liib buuran caws dabooliyo marbaan dallunku sigto anigu did ma horan qabaa anigu did ma horan qaba oo anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba caws cawsta booliyo marbaan dallunku sigto anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did damiirka anaa iskale iyo cabdifataax mukhtaar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxaa noo baaqayaa cabdikariin macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre iyo ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre maxamed macalin uweys iyo mawliid macalin daahir iyo igraar aweys axmed injineer cabdirasaaq maxamed xasan iyo elyaas sheekh axmed jaamac aamino axmed jaamac iyo dhammaanba reer jaamac gariir waxa ay kala joogaanna dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan cayduruus sheekh axmed iyo nimco khaliif jeelle oo gabray ugu dhalatay deegaanka budbud waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey adno cayduruus waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeena adna soo weynow noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda anigana amin ayaa raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa soo diray aabe sheekh axmed yaasiin iyo sidoo kale sheekh cabdirasaaq sheekh axmed yaasiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed nuur sheekh axmed yaasiin xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi sheekh axmed yaasiin xaaskiisa iyo caruurtiisa aamine sheekh axmed yaasiin odaygeeda iyo caruurteeda oo kala jooga turkiga uganda iyo gobolka sanaag waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan iyagoo isku duuban oo weliba farxad ay ku dheehan tahay baa la yidhi mudane baa la yidhi cadnaan cabdiwahaab iyo marwe istaahil cabdiraxmaan axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada jigjiga waxaan rabbi idinkaga baryaynaa bay leeyihiin inuu idinkaga dhigo reerkii isku waara awlaad khayr qabtana rabbi ha idinkala siiya bay leeyihiin annaguna waxaan raacinaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray zahre xasan wehliye iyo caruurteeda cabdirashiid isaaq sumaye isaaq xamdi isaaq iyo cabdifataax isaaq hooyo faadimo xuseen xaawo cabdiqaadir axmed iyo saygeeda cali macalin aadan fatxi cali macalin yasir cali macalin iyo maxamed cali macalin farxiyo cali macalin mustaqiim cali macalin muhiim cali macalin muhanad cali macalin zahro maxamed cabdulaahi iyo yaasiin ibraahim dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan hooyo ayaan iyo aabbe cabdiqaadir xasan oo gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey muhiim cabdiqaadir waxaan leenahay muhiim soo weynow noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin markana dhegeystayaashan waxaan u cayaaraynaa caasho heestaalku dhiggeedu yahay soo ujeeddadeenii codadkii cabdi baadil iyo saade cali
لو جددني كمينا نفلحن
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray liibaan maxamed sharwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo cadnaan maxamed axmed iyo cabdulaahi axmed aadan saciid maxamed bashiir faranuug xasan xuseen xasan iyo ehelka iyo asxaabta waxaana jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan arwaax xaashi samatar iyo farxiye cali karaar oo wiil ugu dhashay guriceel wiilkaasi uu loo bixiyey cabdixaafid arwaax xaashi waxayna leeyihiin noqo kii diintiisa dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeynaya ibraahino intaadan heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aadan soo qaban annaga oo kale ah baa la yidhi abwaaniinta kale ah baa la yidhi waa taa waa kuwee mawliida mustafe ifiye iyo siciid xasan jicsin iyo cabdiwaaxid cabdi gamaadiid iyo jaamac ismaaciil shube iyo maxamed xasan qudus waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan boqorka baa la yidhi abwaan nageeye cali khaliif iyo boqoradda baa la yidhi edna cumar macallin oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa bishan aanu ku jirno maaj lixdeedii sanadkan laba kun iyo labaatan eebe ha idinka yeela bay leeyihiin reerkii aqalgalkooda ku gaara bashbash iyo baraare waxaan dhegaystayaal idiin soo xunay heestan jacayl ma hilmaami karo codadkii cabdiqaadir jubba iyo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hadho talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diiri karo habaaradag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaaradag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaaradag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaaradag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaana hawlden islanahayn ayraarta jacaylka iyo haddaana hawlden islanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylka iyo haddaana hawlden islanahay hayraarta jacaylka iyo haddaana hawlden islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenaay abbahu waxba mahagrabe hamada beenaay tidhi abbahu waxba mahagrabe haddii xalkii akadayay maxay hibashadu tartan hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahagrade hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xalkii akadayay maxay hibashadu tartan haddii haddii haddii arrinigu habsaday ilaahba hagaajin ilaah baa hagaajin heesta ugu dambaysa dhegeystayaasheenna u ciyaarana waa soodoon codadkii nimco yaasiin iyo cabdiholan idayhaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idiin soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii alla idmo toddobaadka dambe dhammaantiinba waxaan idileenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaan daminada qarsoon daraataatala quidhi waxaa dirirso wankoday daruro igu da'e waxaan daminada qarsoon daraataatala quidhi waxaa dirirso wankoday daruro igu da'e
intumaankayga degay naftaydii deqaylo marnaba marnaba aanan daykarayn
intuu daad soo rogmaday naftaydii dalaan darsho iguu daray iguu daray dooxa weye
intumaankayga degay naftaydii deqaylo marnaba marnaba aanan daykarayn
intuu daad soo rogmaday naftaydii dalaan darsho iguu daray iguu daray dooxa weye
maxaan daydayay warka ishqigaygu si durko daradadada u nacay
waxaan ka adoonay degan degan duurka leenaho dadiya dunyabaa ka go'ay
maxaan daydayay warka ishqigaygu si durko daradadada u nacay
waxaan ka adoonay degan degan duurka leenaho dadiya dunyabaa ka go'ay
daralee darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyow may la doonataa
habardugaag darada derisnayo dharmaantii aan jeclaa ila dootal ku idhi
darale darwiishhageheed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyow mayla doonataa
darale habardugaag darada derisnayo dharmaantii aan jeclaa ila dootal ku idhi
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dodobgale
dharmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawaday
heesaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkai hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashir ibraahim aadan ayaa inala socodsiinayey